halkani waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii barkii duhurnimo xilliga geeska africa waana maalin khamiisa tobanka bisha februari labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a munaasabad lagu dhiirigelinayay hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada oo lagu qabtay boosaaso
ganacsade ganacsaduna wuxuu fursad buu raadiyaa fursad buu raadiyaa habuu fursad uga dhex arki karo hadduu shay fursad ka dhex arko asagaa ataaggaraynayo weeraraya laakiin hadduusan fursad ka dhex arkin inuu ka cagajiido ayay dhacaysaa laakiin amal bangi ahaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay gabadh dhallinyaro ah oo u ololaysa waxbarashada gabdhaha ee ku nool xeryaha dhadhaab sidoo kale waxaad maqli doontaan qaheesihii iyo weliba ciyaarihii laakiin marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii adduunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax hoogan uu ka dhacay agagaarka isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho qoraal kooban oo kasoo baxay booliska ayaa lagu sheegay in qaraxan uu ahaa ismiidaaminkaas oo ay ku sheegeen in qofka isqarxiyey uu la egtay dad rayid ah iyadoo aanay jirin faahfaahin intaasi dheer oo laga bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxan inkastoo idaacadaha soo socdaad ku maqli doontaan faahfaahintiisa ra-iisul wasaaraha dalka libiya cabdilxamiid dabiiba ayaa ka badbaaday iskuday dil saacadihii hore ee khamiista maanta kooxo ku hubaysnaa bastoolado ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen gaadhiga uula socday dabiiba hase ahaatee waxaa la sheegay inuu baxsaday isagoo aan wax dhaawaca soo gaadhin ilahan oo la hadlay wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegay in shilka uu dhacay xilli uu gurigiisa ku laabanayay ra-iisul wasaaraha dalkaasi libiya waxaana intaasi uu ka daray in kooxihii weerarka geystay ay baxsadeen arrintan ayaa kusoo beegantay iyada oo ay sii xoogeysanayso colaadda u dhaxaysa kooxaha libiya ee isku haya siyaasadda dalkaasi ruushka ayaa bilaabay dhoolatus militari oo uu la sameynayo dalka ay dariska yihiin ee belaruus kaasoo socon doona muddo toban maalmood ah dhaqdhaqaaqyadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xiisad ka dhalatay dowladda ruushka ay tobanaan kun oo ciidamo a geysay xuduudka ballaaran ee ay la leedahay ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in dhoolatuskan diiradda lagu saari doono ka hortega gardarada dibadda soddon kun oo askari oo ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhowlatuskan wasaaradda gaashaandhigga mareykanka ee pentagonka ayaa ka digtay in madaxweyne putin uu sii khalkhalgelinayo xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u raray xadka ukraine arrimahan ayaa kusoo beegmayay iyadoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda iyadoo xogayaha arrimaha dibadda britain ay booqasho ku tegayso moscow iyo si ay ula kulanto dhigeeda dalkaasi ruushka halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a munaasabad lagu dhiirigelinayay hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso dhallinyarada ka qayb gashay barnaamijkan ayaa ahaa arday jaamacadda boosaaso ka dhigata warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf munaasabadan oo ahayd mid lagu dhiirigelinayay dhalinyaro la yimi fikradaha laabuur ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda boosaaso qaybteeda magaalada waxaana ka qaybgelaya maamulka jaamacadda ganacsato iyo bulsho kale oo u badnaa dhalinyaro ujeeddada lagu dhiirigelinaya dhalinyaradan ayaa ahayd inaysan ka harin curintooda hal abuur iyo weliba sida ay ugu dayan karaan dhalinyarada kale taasoo la jaan qaadaysa halbeegyada ka dambayn kara shaqo abuurka dhalinyarada maxamuud xasan raage iyo brofesor salwey maxamed oo ka mid ah macallimiinta jaamacadaha ayaa sheegay in barnaamijkan ay baahi weyn u qabeen dhalinyarada islamarkaana ay mudan tahay in mar walba lagu dhiirigeliyo arrintan in waxa waaye aan istusno dadka halabuurka leh iyo dadka halabuurka u baahan hadduu ilaahay idmo inta kale oo aan gaarsiin karona waa gaarsiinayna insha allah barnaamijyada noocaasa in la qabtoo la badiyo ka deegaan ahaan iyo puntland ahaan iyo soomaaliya waa barnaamij muhiima si ardadu ay ugu dhiiradaan markaa soo dhowaada insha allah waxaan rajaynayaa in waxa weye la kala faa'iidaysan doono barnaamij qurux badanna caaway halkan ayaan ku arki doonno hadduu ilaahay idmo
wax kaloo la isticmaalay maanta bini'aadanka waxaa loo gelin karaa mashiin loo isticmaali karo macnaha waxaas dhex galay teknolojiyadii iyo biologigii macnaha in dhiiggii iyo noloshii qofka jirkudiisii loola shaqeeyo ayaa marka isdhex galay waxaan ka soo koobaya keliya meesha la marayo tan inagu aynu taaganana sibulaad ardadiinnaas meesha fadhida waxaa weye waxaad nasiib la leedihiin wakhtiga aad joogtaan waxaad la kowsateen industrial revolutionka oo warshada waxaa la kacdoonka afraad weeye qaar ka mid a ganacsatada magaalada boosaaso ayaa dhallinyarada u soo jeediyey fikradaha ganacsi ay la imaan karaan ganacsade ee ganacsaduna wuxuu fursad buu raadiyaa fursad buu raadiyaa habuu fursad uga dhex arki karo hadduu shay fursad ka dhex arko asagaa taagaraynaya weeraraya laakiin hadduusan fursad ka dhex arkin inuu ka cagajiido ayay dhacaysaa laakiin amal bangi ahaan platform ay ku soo geli karaaniin albaab u furan ayaa jira oo la yihahdo dhalinkaab ee dhallinyaraduna hal innovationkooda ay ku soo bandhigaan lagu qiimeeyo lagu tartansiiyo lastali cidda laga dhex arko potential business laga dhex arko maalgelin marka hore la siiyo horudhac ah oo aan oo free ah kabacdi iyo qayb kaleto kabitaan ah oo laakiin uu soo celinayo oo ah inay mataqaanaa oota inay hayaaniin horumarin adeegyo oo wax qaban karaaniin inay tusaaniin soo bandhigaan sida maantoo kaleeto beryoo kaleeto markii aan annaga adeegyo u baahanoo kale waxaa dhici kartaa inaan weyddiinno dhahno adeegyada noocaasoo kaleeta horumar ma ka samayseen ama bilow ma ka samayseen haddii mataqaanaa bilow jiro markaa waa lala sii jaan qaadayaa laakiin hadduu bilow jirin dee meel laga bilaabo male waxay shirkaddii doonanaysaa cid markaa wax u bilowda xaqiiqduna waa sidaas ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda boosaaso maxamuud sheekh cismaan ayaa u mahad celiyey dhallinyaradan soo bandhigay isla markaanana lagu dhiirigelinayay fikradahooda hal abuur qof kale uusii gudbinina waxaa aad uga faa'iidaysan doonaa insha allah jaamacadda boosaaso tiimkii soo agaasimay oo ugu horeeya diinka kuliyadda ee aad bay u mahadsan yihiin insha allah tan waxay xigi doontaa tii ka adkeed oo maaragtay ka weyneed oo maalinkii bisha afaraad aad buugga soo jeedinaysiin insha allah waxaa rajaynayaa qof walba inuu dhaxda soo xirtay intan hadda waa tiim yaroo lasoo xulee waxaa jiri doonaa laba galaas oo ismisr sixke labada galaas baa waxay soo bandhigi doonaan xogtoodii marka waxaan rajaynayaa maalinkaas oo kalea ficnaan lahayd in shirkadaha dhammaantooda marta qaado ay arkaan maaratay wixii ay maaratay ay ka helaanna si ay uga faa'idaysa yuusuf maxamuud v o a boosaaso halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay
heeskaasi lagu luqeynaya fanaanka iidlayar halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a khadiija axmed aadan waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xaafadda ifo waxa ay isu taagtay sidii ay uga miri dhalin lahayd waxbarashada iyo waxbaridda iyo olaynta dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha ku nool xerada qaxootiga ee ifo khadiija waa gabadha keliya ee iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee maamule ku-xigeen ka ah iskuul waxay u warantay wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi
waxaan joogaa horset primary school waxaan ka ahay horset maamulka qofka ku xiga maamulka weyn iskuulka qofka ku xiga ayaan ahay maamul ku-xigeenka iskuulka waayahay khadiija maadaama aad tahay maamul ku-xigeenka iskuulka horseed hoose dhexe xerada qaxootiga ifo waxaa tahay gabadha keliya ama qofka dumarka ee keliya ee darajadan ka gaaray iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabo in ka badan labaatan iskuul ay ku yaalaan marka ka warran dareenkaaga arrintan wallaahi dareenkayga site buu u sareeya waayo waa kugu adkaanaysaa challenge fara badan ayaad kugu imaanayso marka adigoo dumar ah haddana isla marka haddana maamul iskuulka ah oo maamulka qofka ku xiga marka wallaahi dareenkayga sayid buu u sareeya dhinaca maamulnimada marka markay timaado in qof dumara uu iskuul ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab uu maamula ku-xigeen ka yahay islamarkaana maamulka iskuulka uu ku jira sidaan xuseyn aad tahay qofka keliya dumarka ee darajadan gaaray caqabadaha ad la kulanta maxay yihiin wallaahi caqabadaha way iska badan yihiin waxyaalo badanaa iska jira xagga ardayda oo kaleeto xagga macalimiinta oo kale marka intaasba wallaahi waan xalayaa wax dhibna kuma qabo dhibna uma arko yinow dadka waxay iska dhadhiciyaan in maamul dumar uu noqoni karin soo way jiraan maamullo badan oo gabdho ah oo soo mara way jiraan laakiin hadda waqti xaadirkan ma jiro maamul oo dumar ah sideedoo kale marka i wish inay kulli ay fahmi doonaan micnaha ayna ogaani doonaan maamulnimada iskuulka laga qabanayo ama ha ahaato headmaster ama dbt ama senior insha allah marka markay timaado dhanka gabdhaha ee dhigta iskuullada ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab rol model noocee ama markaasi ku daysho noocee ayaad u noqon kartaa wallaahi gabdhaha horta fikrad qaldan ayay ka qabaan inay iskuul ay noqdaan sidoo kale macalimiinta ku yar horta gabdhaha dumarka iska badaa maamul waxaad arkaysaa iskuulkiiba saddex labo afar shan inay joogaan haddana kaaga si daran dumarka waxay kasii abba galasaskoo kale galaasaha saroo kale way ku yiryiin inay dhigaan marka wallaahi markay arkaan qof dumar ah haddana iskuul ka ah maamul ku-xigeen soo niyadooda waxaa soo galaysa in wax walba ay qabsani karaan maxaa la dhihi jiray ayaga naftarkooda macallin noqon karaan biri ka maalin ay maamul noqon karaan marka anigana wacyigelin badanaan siiyaa waan u sheegaa micnaha inay ayaga horumar ay gaari karaan aysan cabsanin ay la haadaan self confidence marka markay timaado waxaad ka dhawaajisay qadiijo inaad wacyigelin aad siisa gabdhaha marka wacyigelinta aad siisa maxay tahay gabdhaha wacyigelintan siyaa ah inay waxbarashadooda ay sii wataan ayaga naftooda heer ay gaari karaan beri noqoni karaan macalin ka gudbi karaan macalinka noqoni karaan beri ka maalin maamul ee iskuulkaas tayadiisa horumarkiisa wax walba beri ay gacanta u qaban karaan marka aniga waxaan ku wacyigeliyaa inay waxbarashadooda iska dhaafin waxbarashada ay wataan biri ka maalin iskuul ay ka shaqayn karaan dhakhtaray noqon karaan waxyaalo badanaa jira oo la qabto marka dumarka waxaan ku baraarujinayaa inaysan ay hoos isku dhigin inay waxbarashadooda ay hor u wataan qadiijo in badanoo ka mida bulshada waxay qabaan qofka dumarka ah inuusan markii laga taga maamulka gurigeeda iyo shaqada gurigeeda aysan shaqo kale ama maamul kale ay qaban karin marka ka warran arrintaas wallaahi arrintaas horta way jirtaa laakiinse adigay kugu xiran tahay gurigaadana waa ka shaqayn kartaa iskuulkeedna shaqadiis waa qaban kartaa yino gurigaada shaqo iyo guri way kala tahay waa labo gurigana waa ka shaqayn kartaa iskuulkana shaqadaadana waa qabsan kartaa dumarka maanta waxay aaminsan yihiin hadday kul ay guursadaan ay reer yeeshaan inaysan maxaa dhihi jiray shaqo qabani karin ama iskuul oo kale dhigi karin maamul noqon karin iskuul dhigo iska daa maamul iska daaba shaqo kale ay qabsan karin marka waxaan ku leeyahay labadaba waa laisla qaban karaa iskuulkana waa dhigi kartaa oo shaqadaada waa qabsan kartaa reerkaadana waa maamuli kartaa taasaan aniga aaminsana waa sida maanta aniga aan ahay marka markay timaado in shaqadii ee guriga aad qabato tii maamulka iskuulkana aad qabato ka waran horta caqabado fara badan ayaa ku imaanayo challenge fara badan way jirtaa inaa reerkiina uu ku sugaayo reerkaadina uu ku sugaayo oo meel ay tahay iskuulkiina meel uu kaa sugaayo maamul way adag tahay laakiin sidaasay tahay waan xalaya ani ahaanteyda inta aan qabani karo inta aan samayni karo waan isku dayaa waana sameeyaa iskuulkan joognaa goordhow ka hor shir baad ka qayb gashay inta badan looga hadlayey marxaladda iskuulka inta badanna dadkii shirkan ka qaybgalay rag bay u badnaayeen Eh, marka maxaa dareentaa markii aad aragto eh, goobaha la isugu imaado oo kale ee arrimaha iskuulka looga hadlayo inay dumarku ay ku yaryihiin hadday tahay dhanka waalidiinta iskuulka ama haddii ay tahay markaasi dadka kaleetee arrimaha iskuulka xilsaaran walaahi waa runta way jirtaa shirkaas ani keliga ayaa dumarka ahaa inta kale rag ay ahaayeen naftirkayga waan ka fikiraya midaas sabab aaway femilka kaleto maxaa ku dhacay aniga waxaan isdhahayaa rightkoodii xaquuqda ay lahaayeen dumarkan maxaa ku dhacay ma ayagaa isliidaayo oo hoos ku dhigaayo mase waxooda ayaa la qaatay marka walaahi caqabadaha way iska jiraan waxyaalo badanna waa looga hadlaa markasta dumarka ayaa laga hadlaa dumarkaa laga hadlaa haddana isla meeshii dumarkii ma arkaysid meesha kama soo muuqdaan marka taas ani waxaan ku salaadin lahaa inay tahay dumarka ayaga naftirkooda ma dhahayo waalidaa keenay isma dhahaayay maxaa la dhihi jiray bulshada kalea keentay ayaga naftirkoodii ayaa shaqadooda gabay micnaha ayagii ayaa dhankaas u jejeelinbo oo dhan kale ayay u jejeelaan markii aan fiiriyo marka ma jirtaa eh, mararka qaarkood eh, xilliyada aad wacyigelinta aad samayso oo kale inaad caqabado la kulanto tusaale ahaan oo kale waxaa jira gabdho iskuullada ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wax ka baranayay la guursaday waxbarashadiina ka tegey marka xilliyada aad wacyigelinta aad wado ma la kulantaa caqabado haa caqabado way jiraan caqabado fara badan way jiraan waxay qofku wuxuu ku dhahayaa maxaa noo sheegaysaa adaa dumar ee dumar muxuu noo sheegayaa waxay dhahayaan sidee ku noqon kartaa maamula ee waxaasee ku noqon kartaa iskuulsee ku dhigi kartaa ayaga naftirkooda su-aalay ku weydiinayaan waxay ku dhahayaan anaga waxaas ma qabani karno waxaad noo sheegayso waxba kama jiraan kadib markay realitiga ay arkaan markaas kadib ayay soo baraarugayaan hadda laakiin inkastoo sidii hore aysan ahayn dumarka baryahan waxbarashadooda ay sareyso walaahi dumar badan ayaa jira oo maasha allah oo wax wanaagsan qabto oo meelo badan ka soo baxay saasay tahay waxaan jeclaan lahaa lawajibaar inay sii wadaan ee horumarka ay sii gaaraan markii ay timaado inaad qof dumara tahay islamarkaana darajo noocaas oo kaleeta ah walaahi waxaan dareemaa dareen oo kalinimo ah waayo dumarka kale arkaysid dumar oo kale oo maxaa la dhihi jiray kaamanka oo kale ka socdaan marka aad keliga aad socoto waxaa is leedahay adi meeshaan qalad aa u imaaday camal rag basaa looga baahan yahay adi keligaa laguma baahno marka waxyaalo badan ayaan dareemayaa challenge fara badan waxaad sheegtay inaad caqabado fara badan aad dareento mararka qaarkood caqabadahaasi maxaad kaga gudubtaa walaahi adeegayga iyo self confidence iyo for example hadda adiga naftirkaada belief ya self aa la dhahay haddii adiga is aaminsan tahay wax kaa qaldan waayo ma lahan marka aniga mar kasta ani ayaa dhiirigelin isku sameeyo inaan hor u socdo oon dib u laabanin inta badan eh, markii loo fiiriyo xeryahan qaxootiga ee dhadhaab eh, hadday tahay dhanka cimilada hadday tahay dhanka nolosha aad bay u adag tahay marka mararka qaarkood ma kugu dhiirataa maadaama xaaladan qaxootiga ay adag tahay inaad hawshan maamulka iskuulka markay caqabado badan ay imaadaan inaad dhinac iskaga dhigto markaasi tii reerka ama tii gurigaaga aad ku mashquulsho walaahi mashquul wuu iska jiraa guriga marka sidaada su-aasha ay weydiinayso oo kale way iska jirtaa laakiin aniga waxaas mo waan sameeyaa waan isku dayaa waxyaalo badan inaan ka bedelo dumarka eh, ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan gabdhaha waxbartaa maxaad ku odhan lahayd waxaan ku odhan lahaa een, waxbarashadiina markaa wax barataan dib ha u dhigina hor u socda waxbarashadiina sii wato heer jaamacadeed sii wato si aa biri horumar la gaartaan because waxaa la dhahay gabar wax baratay waa bulsho wax baratay haddii maanta waxaa barato wixii aa baratay guriga aala- la- guriga aa la joogto waa dhibaato kale marka waxaan leeyahay waa inaad raadaysiin shaqooyin waa inaa adinka naftirkiina aad samaysiin wacyi- wacyigelin fara badan si gabdhaha kale xaafadaha joogo iska joogo waxba aansan qabanin aad horumar ku gaarsiin laheedeen because aqoontiini ay u baahan yihiin inaa idinka naftirkiina aad horumar samaysaan marka insha allah waxaan rajaynayaa dumarka kulli inay hor u soconayaan waxbarashada ee guriga la joogaana ay sii wadan doonaan
aaday u madsan tahay khadiijo axmed aadan oo u waramaysay wariyaha v o eda axmed nuur iyagoo halka kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax bluu
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowna wararka ka imaanaya magaalada liverpool ayaa sheegaya in weeraryahanka kooxda liverpool iyo xulka qaranka waddanka senegal maane uu wakiilkiisa u sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda liverpool haddii midkood kooxaha real madrid iyo barcelona ay xiiseynayaan saxiixiisa labaataniyo sagaal jirkan oo sanadkii labada kun iyo tobaniyo lixda liverpool kaga soo biiray kooxda southampton ayaa door weyn ka ciyaaray in liverpool ay ku guulaysato koobka kooxaha qaramada qaaradda yurub ee champions liaga iyo sidoo kale horyaalka ingiriiska ee premier liaga wuxuu sidoo kale maane axaddii xulkiisa senegal markiisii ugu horreysay u qaada koobka qaramada qaaradda afrika kadib markii rigooryaal ay kaga adkaadeen xulka masar oo uu wato saaxiibkiis maxamed saalax heshiiska uu kula jooga kooxda liverpool ayaa ku eg bisha juun sannadda soo socota iyadoo wadahadallada kala dhexeeya liverpool ee ku aadan qandaraaskiisa aan weli laga gaarin wax horumar ah barcelona inkastoo ay la daalaadhacayso dhaqaale xumo aada u weyn haddana waxaa dhici karta inay gorgoriso weeraryahankan halka reaal madrid ee iyadu doonaysa inay soo iibsato weeraryahan isaga ka da-yar kuwaas oo midkood uu noqon karo keliyaan imbaba ama erlin haland dhinaca kalena booliiska magaalada london ayaa fura baaritaan la xiriira difaaca kooxda westeham united zuma kadib markii baraha bulshada lasoo dhigay isaga oo dilaya mukulaalo ama bisado iyadoo markiiba shirkadda adidas ay gebi ahaanba joojisay heshiiskii ay kula jirta ciyaaryahankan taageerayaasha kooxda westaham ayaa cambaariya dhacdadan ayagoo ugu baaqa boliiska inay furaan dacwad ka dhana ciyaaryahankan wax yar kadib markii muuqaalkan uu soo baxa ayaa zuuma sidoo kale uu soo saara bayaan uu raaligelin kaga bixinaya dhacdadan wuxuuna yidhi waxaan rabaa inaan raaligelin ka bixiyo falkii aan sameeyey waxaan kaloo rabaa inaan sheego inaan ka xumahay qof kasta oo ka xanaaqay muuqaalkan waxaan jeclaan lahaa in qof walba aan u xaqiijiyo in labadeyda bisadood ay fiican yihiin oo ay caafimaad qabaan hase yeeshee boliiska ayaa xaqiijiyey in guriga ciyaaryahankan ay kasoo saareen bisadahan uu waxyeeleeyey ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda manchester city ayaa sii dheereysatay hogaanka horyaalka ingiriiska kadib markii ay xalay laba iyo eber kusoo gootisay kooxda branford goolasha waxaa u kala dheliyay riyaad mahares iyo kiventepron tababaraha city beb gardiola ayaa ku faanay in maadaama kooxdiisu lixdan dhibcood ay gaartay afar iyo labaatan kulan ay tahay kooxda ugu wanaagsan horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga xil ciyaareedkan kulamadii kale xalal la ciyaarana kooxda southampton ayaa saddex iyo laba ku dhifatay kooxda tottenham astonvilla iyo leadis unitedna saddex iyo saddex barbardhac ayay isla dhaafi waayeen halka norwich city iyo crystal balacena ay hal iyo hal isla dhaafi waayeen caawana waxaa is arki doona kooxaha liverpool iyo lester city halka wolverhampton ay martigelin doonta kooxda arsenal xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aada ay u mahadsan farax buluwi nala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha haatana kusoo dhawaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed u idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e dale sidaas iyo nabadgelyo